aan ku bilownay ergeyga gaarka ah ee midowda afrika u qaabilsan soomaaliya maxamed al amiin suweyf ayaa toddobaadkan xaqiijiyey in la hakiyey dhimista ciidamada midowda afrika ee soomaaliya kadib markii golaha amniga iyo nabadda ee midowda afrika uu aqbalay codsigii ka yimid soomaaliya hakinta ayaa timi kadib markii dowladda soomaaliya ay sheegtay in sababo farsamo dartood dib loogu dhigo ciidamo lagu waday inay baxaan dhammaadkii bishii lasoo dhaafay haaruun macruuf ayaa noo soo koobaya waraysi uu arrimahan ergeyga kala yeeshay
waxa uu yidhi waxaa jiray shir dhacay soddonkii sebteembar maalin sabti ah halkaasi oo golaha amniga iyo nabadda ee afrika uu ku ansixiyey dib u dhigista saddexda bilood ah oo ah hakinta farsamada kadibna waxaan si dhow ula shaqayn doonaa dowladda federaalka soomaaliya muddadaasi saddexda bilood ah wakhtiga la cayimayna waa la ixtiraami doonaa si wada jir ah ayaana u kaalmayn doonaa dowladda federaalka soomaaliya waxaan xaqiijin doonaa in dhimistu ay dhacdo bisha disembar madaxa howlgalka admis maxamed alamiin suweef waxaa kaloo aan weydiiyey in saddexda bilood ay tahay wax ku filan iyo in dowladda soomaaliya ay si waafi ah u qiimaysay xaaladda waddanka I mean, uh, the most important two things for me as head of ATMIS, two things. Uh, the, the transparency and the consultation that uh, the, the, the government of Somalia is working closely. We have waxa uu yidhi aniga madaxa admis ahaan laba arrimood ayaa muhiim ii ah daahfurnaan iyo wadatashi waxaan dhisnay laba guddi oo wada shaqayn ah waxaan leenahay guddi saddex geesood ah oo ay ku wada jiraan midowda afrika onsos oo ah hay-adda qaramada midoobe ee kaalmaynta admis iyo dowladda federaalka soomaaliya tan labaad waxaan leenahay guddi farsamo ah oo mas-uul ka ah qiimaynta wadajirka ah kadibna waxaan la tashanaa beesha caalamka waxaa muhiima waxa weeye waa iskaashi wadatashi iyo daahfurnaan iyo inaan si dhow ula shaqayno dowladda tan labaadna waa lahaanshaha hawshadhinaca kale hadalka ergeyga ayaa ku soo aadaya iyadoo toddobaadkan uu magaalada muqdisho dib ugu laabtay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo dagaalka ka dhanka ah al-shabaab muddo laba bilaa ka hogaaminayay magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug haddaba isla haaruun macruuf ayaa mowqifka dowladda soomaaliya ee hakinta ciidamada admis ay ka soo saareen wuxuu ka waraystay kamaal guutaale oo ah la taliyaha arrimaha amniga ee ra-iisul wasaaraha soomaaliya
waa macsan tahay haaruun african unionkii soomaaliya wada shaqaynna way leeyihiin arrimaha oo dhimista ciidamada admisna waa si guddiyo wada shaqayn oo aada u dhowaan leenahay oo farsamo guddiyadaasna ilaa waxay ka wada shaqeeyeen labadii kun dhimistii labadii kun ay ka wada shaqeeyeen haddana runtii dhimistii saddexda kun ay ka wada shaqeeyeen marka guddiyadaas mar walba waxay fiiriyaan farsamo ahaan qaabka loo baxayo waxyaalo fara badan oo farsamaha ku jirta marka meesha laga baxayo iyo qaabka loo wareejinayo marka runtii arrin liis la ogyahay markii horena dowladda soomaaliya ay codsatay runtii ayadoo waxyaalo fara badan oo oo ku saabsan farsamo ahaan la fuliyey meelo fara badan runtii biyocadda iyo raagacaale iyo ay diyaar ahaayeen in laga baxo laakiin markii dambe dowladda soomaaliya aragti siyaasad ahaan ay u aragtay inay dalbato sagaashan beri oo oo si deg deg ay u dalbatay ayadana marka wuxuu ahaa farsamo ahaan joojin oo muddo muddo gaaban marka muddadaas gaabanna runtii dowladda soomaaliya diyaaray u tahay in sagaashankaas beri ay ay ay ay ku dhamayso wixii ka dhiman waxaa muhiima in inaan ogaano horey dowladda soomaaliya markay timid lix bil ay dib u dhigtay kii hore labada kuna runtii isla muddadiina ku baxday ay ku furisay haddana sagaashankan beri wax badan ay ka bedelaysa ma jirto cidana muddada way ixtiraamaysaa wayna ku dhamaystiri doontaa hadduu ilah yidhahdo african unionka iyo ka horba waxaa ka horeeya ciidamada loo yaqaano troop contributing countries ciidamada dalkooda ay ka joogaan dalka soomaaliya joogaan ayana isku aragtidan ka nahay aragtidana way taageersanayeen african unionkana runtii aragtidana aada u taageersanaa waayahay dadku waxay leeyihiin dowladdu haddiiba ay codsanayso ciidanka in dhimistooda dib loo dhigo waxay ahayd inay codsato wakti ku filan oo maxaan ku idhaahdaa ay ku diyaar garoobi karaan ciidan ahaan iyo dhinac walba dadka qaar waxay soo jeediyeen lix bilood dadka qaar waxay soo jeediyeen hal sanaba in dib loo dhigo bixitaanka ciidamada admis ee ugu dambeeya oo laga dhigo labada kun iyo shan iyo labaatanka disembar jawaabtaada yaa wey dadkaas
waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta jubbaland madaxweyne ku-xigeenka jubbaland oo wareysanay dadka ku taliyey buu ahaa in laga dhigo disembar labada kun iyo shan iyo labaatanka bixitaankooda ugu dambeeya runtii bixitaanka ciidamada admis ma ahan ra'yi oo waxay ila tahay ku dhisan maaha waa wax oo dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe iyo ciidanka iyo dowladaha ciidanka joogaan iyo african unionka iyo golaha ammaanka ay si dhow uga wada shaqeeyaan waay marka runtii afkaar fara badan waa jirtaa laakiin waxa uu muhiimsan oo lagu shaqeeya waxa weeyaan in deadlineskii oo dowladdii hore ay gashay yani xiliyada loo go-aamiyey inay dowladdan isku dhabar jabiso inay inay inay ku shaqeyso xilligaas runtii dowladda soomaaliyana iyo adduunyada mar walba waxay isku fahmaan waxa qoran oo adduunyada u qoran oo samaysan in uun laga run sheego haddii la awoodana laga run sheego haddii aan la awoodin laisku sheego waxaa ka waxaase ka horeeya waxaasoo dhan oo deadlineskan intaan la dhihin twenty twenty five december baan ka dhignaa twenty twenty five december baan ka dhignaa intaan la dhihin waxaa ka dhiman in horta shaqada ugu muhiimsan oo waxaasnay ku xiran tahay waa dagaalka dagaalka daacad in laga noqdo marka runtii documentiga uu ku salaysan yahay deadlineska ku salaysan laba kun labaatan afarta waxaa ka horeya documenti la yidhaahdo aragtida howlgalka oo loo yaqaano concept of operations documentigaas waxaa qeyb ka ahaa in shaqooyin fara badan oo kala duwan la qabto oo dad badan oo kala duwan laga rabay ay ka mid tahay ciidamada amisom ay ka mid yihiin marka soomaaliya dhankeeda hadday tahay in ciidan soomaaliyeed la qoro xoog dadka soomaliyeed ciidan loo kordhin waa la sameeyey hadday tahay shaqadii oo ahayd in ayagu ay dagaalka galaan na runtii shaqooyinkaasna ciidanka xoog dadka soomaliyeed way qabteen oo mas-uuliyiinteena maantay ilaa muqdisho ilaa xardheera la xoreeyey iyo inta u dhexaysa marka runta shaqooyin fara badan oo waxaasoo dhan ay ku salaysan yihiin maxaa la yidhahdaa ala qabtay shaqooyin badanna way harsan yihiin mar walbana arrinta qiimaynta waktigana waa arrin dulsaaran guddiyahana ka shaqeeya oo runtii u baahan in aaraa aan laga dhiibanayo miidia aysan ahayne ay tahay shaqooyin hor yaalla mas-uuliyiinta ama dowlad goboleeda ha aadaan leebarkooda ama dowladda dhexe ha aadaan ama ha aadaan dalalka ciidamadooda ka jooga soomaaliya ama ilaa african unionka iyo golaha ammaanka intay ahaataba ha aadaan
kaasi wuxuu ahaa kamaal guutaale oo u warramayay haaruun macruuf dhegaystayaal xubinteennii dhacdooyinka waa nageyntaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo